Siyaasadda adeeg daadejintu waa tiir muhiim u ah horumarka bulshada iyo tayeynta adeegyada ay helaan muwaadiniintu. Waxaa muhiim ah in qof kasta uu door ka qaato hirgelinteeda si loo xaqiijiyo adeegyo hufan oo si dhow ugu dhow bulshada. Maanta, waxaan soo gabagabeyneynaa barnaamijyo taxane ah oo aan kaga hadlaynay muhiimadda ay leedahay siyaasadda adeeg daadejinta, doorka ay ku leedahay horumarinta maamulka, iyo sida ay u xoojiso ka qaybgalka bulshada. Waxaan rajayneynaa in wacyigelinteeni ay dhiirigelin doonto fahamka iyo taageerada ballaaran ee ku aaddan hirgelinta siyaasaddan muhiimka ah. Waxaana barnaamijyadan idiin soo gudbinayay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo Dib u Heshiisiinta ee Dowladda Jubbaland, Bahda Wasaaradda, iyo sidoo kale Radio Kismayo waxa ay idin leeyihiin Ramadaan wanaagsan.